asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiin hayno kuwooda ugu waaweyn ciidamada ammaanka oo gacanta ku dhigay askari dil ka geystay degmada wadajir ee gobolka banaadir ciidanka niso oo sheegay inay howlgalay ku dileen xubno sarsare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo kulamo ka wado magaalada qaahira ee dalka masar xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka doodaan ajandayaal dhowr ah oo horyaalay iyo buuq hareeyay kulankii maanta maxaa ka jira in masar eritereya iyo soomaaliya ay heegangeliyeen ciidamadooda iyo etoobiya oo lagu tilmaamay dal halis ku ah gobolka geeska oo warbixin warkayaga habeen caawa aad ku dhegaysa doontaan iyo xidhiirka kubadda cagta ee soomaaliyeed oo go-aan ka qaatay kulan dhex mari lahaa koonfur galbeed iyo hirshabeelle kaasi oo qayb ka ah tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeen sabti axad ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha januari sanadka laba kun afar iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahayeen qodobada warkayaga habeen kuwooda ugu waaweyn anigoo cabdulqaadir xusmaan indhoy ayaa caawa ah idiin waramaya dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku dhigay askari dil ka geystay xaafad ka tirsan degmada wadajir ee gobolka banaadir taliska ciidanka booliiska ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in gacanta lagu soo dhigay askari ka mid ah ciidamada booliiska soomaaliya oo maanta askari markaasi hore ee isaguna ku dilay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda la yidhaahdo xaawataako ee degmada wadajir ee gobolka banaadir afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed sadiiq aadan doodishe oo qoraal ka soo saaray ayaa waxa uu sheegay in eedeysana booliis mooliid maxamuud axmed oo ku eedeysan dilka marxuum booliis daahir cabdi axmed loo xiray islamarkaasina cadaaladda la horkeeni doono maanta oo labaatanka bisha januari laba kun afar iyo labaatan abaare todobadii duhurnimo ayaa la dilay marxuum ex booliis daahir cabdi axmed ina salaado maxamed geedi oo afartan iyo shan sano jir ah kuna dhashay mudug deganaa degmada wadajir kaasi oo lagu dilay degmada wadajir gaar ahaan xaawataako ayuu yiri afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo warkan soo saaray sidoo kale sadiiq ayaa intaasi ku daray eedeysana booliis mawliid maxamuud axmed oo ku eedeysan dilka marxuumka ee ciidamada ammaanku gacanta ku dhigeen haddana waa uu xiran yahay waxaana socoto baaris si cadaaladda loo horgeeyo ayuu hadalkiisa sii raaciyey afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa sheegay inay ka xun yihiin dhacdadaasi foosha xun ee maanta lagu dilay ex booliis daahir cabdi axmed waxaana uu talisku xusay in eedeysanaha si deg deg ah cadaaladda uu ku wajahayo dhacdadan ayaa maanta ka dhacday degmada wadajir ee gobolka banaadir waxaana taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ay sheegeen in ninkii geystay gacanta lagu soo dhigay ciidamada nisana waxay sheegeen in howlgal ay ku dileen xubno sarsare oo ka tirsan dagaalamayaasha shabaab sida warbixinta warkan uu ku eegayo waryahayaga cabdifatax muumin ilkacsi
ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ayaa waxay howlgal culus ay ka sameeyeen qeybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe ee maamul goboleedka hirshabeelle howlgalka oo ka dhacay duleedka degmada mahadaay ee gobolkaasi ayaa waxaa lagu beegsaday xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka fiidow oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalka lagu dilay ilaa iyo toddoba xubnood oo ay ku jiraan horjoogyaal sarsare toddoba xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ay ka fuliyeen deegaanka fiido uu hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda soomaaliya sidoo kale waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in howlgalka ay lagu dilay saddex xubnood kuwa oo ay kala haayeen cabdiraxmaan dheere iyo horjooge magaciisa lagu soo koobay mucaad iyo sidoo kale cabdirasaaq muuse khaliif oo saddexdooda ahaa saraakiil sarsare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana ku sugnaa duleedka deegaanka fidow ee gobolka shabeellada dhexe wararkii ugu dambeeyey ayaa sidoo kale waxaay sheegayaan in weli howlgalka uu sii socdo islamarkaana dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo laga dareemayo dhulka hoodka ah ee ka tirsan degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe ilaa iyo iminka ma jiro wax war oo kasoo baxay dhanka al-shabaab ee ku aadan in toddoba xubnood oo saddex xubnood ka mid ay yihiin saraakiil sarsare lagu dilay howlgal qorshaysan oo ka dhacay degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe shabeellada dhexe waxay ka mid tahay meelaha inta badan laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab maadaama wejigii koowaad ee howlgallada ay ka dhaceen deegaanada uu kari maamul goboleedka hirshabelle cabdifataax muun warbaahinta dalsan
mahadsan yahay waryahayaga cabdifitaax muumin oo warbixinta warkaasi eegayay dhinaca kaleetana ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta kulankooda caadiga yeeshay iyaga oo ka harninsada ajandayaal dhowr ah oo la horgeeyey xilli kulankii maanta uu buuq uu hareeyey waryahayaga aniilka ayaa warbixinta warkaa dhamaystiraya
afaraad kulankiisii koo iyo tobanaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ay maanta shir guddoomisay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha marwe sacdiye yaasiin xaaji samatar sidoo kale waxaa goobjoog ahaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka xildhibaan cabdulaahi cumar abshirow kulanka ayaa ajandihiisu ahaa akhrinta koowaad ee hindi sharciyeedka hay-adda adeegyada baaritaanka iyo sharciyeenta beeraha soomaaliyeed ee saris akhrinta koowaad ee hindi sharciyeedka badbaadada dhirbayreedka iyo takoorka akhrinta koowaad ee hindi sharciyeedka kiimikooyinka beeraha soomaaliyeed akhrinta koowaad warbixinta hindi sharciyeedka qaybinta warbixinta akhrinta labaad ee hindi sharciyeedka xisaabiyaasha soomaaliyeed qaybinta warbixinta akhrinta labaad ee hindi sharciyeedka xuquuqda naafada soomaaliyeed qaybinta heshiiska ku-biirista urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee bariga afrika ugu horeyn wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane asad cabdirasaaq maxamed ayaa mudanayaasha golaha shacabka ka hor akhriyay hindi sharciyeedka hay-adda adeegyada baaritaanka iyo sharciyeenta beeraha soomaaliyeed ee saris
waxaa maanta hortiina yaala hindiya sharciyeedka badbaadada dhirbeereedka iyo takoorka hindiya sharciyeedka xakameynta kiimikooyinka beeraha iyo hindiya sharciyeedka hay-adda ka shaqeynaysa dhammaan shuruucdaas oo dhan haddii aan soo qaadano hindiya sharciyeedka hay-adda adeega baaritaanka wuxuu ka kooban yahay laba cutub iyo sagaal iyo labaatan qodob ujeeddooyinka laga leeyahayna waxaa weeye inuu ay hay-addani ay qaado mas-uuliyadaha loo xil saaray iyadoo fulinaysa shuruucda kala ah abuurka iyo noocyada dhirta oo aynu kalfadhiya kulankeenii hore aan akhrinta koowaad ku marinay xakamaynta kiimikooyinka beeraha oo maanta idin hor yaalla badbaadada dhirta iyo takoorka iyo shuruucda kale ee la xidhiidha hindiya sharciyeedka badbaadada dhir dhirbeereedka iyo takoorka isna wuxuu ka kooban yahay lix cutub iyo konton iyo lix qodob ujeeddada laga leeyahay waxaa weeye in la xaqiijiyo xasiloonida iyo horumarka wax soo saarka beeraha hindi sharciyeedka badbaadada iyo dhirbeereedka iyo takoorka iyo hindi sharciyeedka kiimikooyinka beeraha soomaaliyeed si waafaqsan qodobka siddeetan iyo afaraad ee xeerhoosaadka golaha shacabka xildhibaanada ayaa mabda-a guud ee iyo ujeedada hindi sharciyeedka weydiiyey wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha soomaaliya burburka markuu ka dhacay beerihii talyaaniga u badnaa ama shisheeyaha uu lahaa way ka tageen dadaa gacanta ku haya hawday noqon lahaayeen hadda beera ayagoo nadiif ah ama dalag ku yeelahaaya gacanta ku haya hadhow sharciyeynteedii dadkaas ma tixgelinaad siin doontaan mase sidaad doontaan ka yeli doontaan sharciyad nooceey baa baadhayaashan uma jeedo meelay ku qoran tahay sharci noocaasa iyo maxkamad noocaasa iyo waxaasu soo qaadanaya intaanu iska gelin guri reerleeyey goob ganacsi intaanu gelin waddanka foodo yaan laga dhigin waxaan rabnaa hanti dhowrka guudtag waa ku tilmaamaynaa ka soo qaado meesha laga keenaayo hay-addan shaqaalaheeda iyo iyadaba meesha miisaanid looga keenayo cadday nooga keeg kusoo lifaaq noo keen xeerosaadkayga qodobka siddeetan iyo saddex fakradiisa afraad xarafka b wuxuu sheegayaa in sharci kasta oo golaha maraya caddaynta miisaaniyadeed inay la socoto sharcigan lama socoto waxaan soo jeedinaynaa inuusan ka duwanayn kana fadli badnayn sharcigii hadda ka hor laga celiyey golaha laga celiyey oo lagu celiyey ee maxaa la yidhaha sidaas intaasi kadib wasiiru dowlaha ayaa faahfaahin ka bixiyey su-aalihii ay weydiiyeen xildhibaanada cabdinuur uu ka hadlay xildhibaan cabdinuur xagga qaraha iyo abuuristeeda hay-addan sideedaba waxaa loogu talagalay inay kor u qaado oo ilaaliso abuurka waddanka soo galo noocyadiisa waddanka waxaa soo gala abuuro kala duwan kuwaas oo wata cayayaan dulinno wata oo beeraha waxu dhimayo cudurro haddii aan la samaynin hay-ad kontaroosha tayada waxyaalaha beeraha ama inbutka beergashiga ay ka mid yihiin abuurka ay ka mid yihiin bacriminta ay ka mid yihiin kiimikooyinka lagula dagaalamo cudurrada beeraha sida fungicideka insecticideka kuwa shimbiraha waxyaalahaasoo dhan haddii aan loo samaynin shuruuc wasaaradda beeraha ma qaban karto adeegii loogu talagalay inay beeraleyda siiso kiimikooyinka ayaa aada loogu soo celceliyey iyo iyo in ay isticmaalaan nabadiidku qaraxyada kiimikooyinka ugu badan ee waddanka hadda mamnuuc ka ah ee ay isticmaalaan nabadiidku waa kiimika
aada u mahadsan yahay waryahayaga niilka warbixintaasi eegaya xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyana waxa ay go-aamo ay ka soo saareen ciyaarihii dowlad goboleedyada dalka ee la hakiyey qoraal maanta kasoo baxay ayaa lagu shaaciyey in beriyo axada dib loo ambaqaadi doono tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee hore loo hakiyey xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda ciyaaraha xukuumadda soomaaliya ayaana waxaa ay hore u sheegeen markaa in dib loo ambaqaadi doono ciyaarahan iyagoo ku guuldareystay in dib markaasi ciyaaraha loogu soo celiyo xulka koonfur galbeed oo tartanka isaga haray kadib markii weerar lagu qaaday baskii ay saarnaayeen ciyaartooda ciyaartooydooda xulka hirshabeelle ayaa beri waxa ay qaadan doonaan saddex dhibcood oo markaasi ay heli doonaan maadaama koonfur galbeed ay la ciyaari lahaayeen islamarkaasina aysan imaanin oo tartanku isaga hartay waxaa sidaasoo kale bidhi ciyaari doono lugtii ugu horeysay xulka banaadir iyo jubbaland wareegyada markaasi gabagabada ee tartanka tartanka ayaa hore loo hakiyey sababo la xidhiidha kadib muran xooggan uu ka dhashay shaqaaqo ay la kulmeen ciyaartooyda xulka kubadda cagta ee koonfur galbeed taasi oo ay wasaaradda ciyaaraha iyo xiriirkuba ay ku hongoobeen inay xal u helaan ugu dambeyn waxay sababtay in koonfur galbeed tartanku isaga harto islamarkaasina dhinaca kale dib loo ambaqaado tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir iyadoo koonfur galbeed ay ka maqan tahay warkeeba inaad caawa kala socoteen dalsan f m muqdisho waa naginta nabadgelya
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel